karto sanadka dambe kadib marka ay dhammaato muddada hay-adaha dowliga ah madashan ayaa ka kooban madaxda dowladda sida madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada wakiilo matalaya maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ah kulankii ugu horreeyay ayay yeelan doonaan bisha dambe iyagoo go-aan kama dambays ahna kusoo gudbinaya bisha janaayo ee sanadka soo socota ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin gaar ah ku eegaya heshiiska iyo qodobada sida weyn layskugu qabtay kulankan oo saddex maalmood socday ayay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka ah madaxweynayaasha maamul goboleedada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug iyo sidoo kalena ergo kale oo ka socotay beesha caalamka waxaana dhinacyada ay isla meel dhigeen qorshe lagu dhisayo madal ururisa talo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd soomaaliya sannadka labada kun iyo lix iyo toban haddaba qaar ka mid a maamul goboleedada ka qayb galay kulankaas ayaa dareenkooda ka dhiibtay war murtiyeedkii laga soo saaray kulankaas ugu horreyna afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac oo ku magac dheer qur-aan jecel oo aan arrintaas wax ka weydiiyey ayaa dhinacooda saluug ka muujiyey arrimaha qaar shirkaas anagu fadligiisina laba kelmeed buu kusoo qoday hadalkiisii in dowladda puntland arrimaha dastuuriga oo dalka laga qanciyo lagana wada hadlo iyo in beesha caalamka dhex noqo dhexdhexaad noqoto marka soomaaliyeed galabtiina adigu shirkii markaan fadhiisanay waxaan aragnay shir aan si kuwaafaqsanay taas awood aan kaga baxnay intii ka dambeysa dowladda puntland banaanka ayay ka taagan shirkaas warmurtiyeedkaa kasoo baxay shalay kasoo baxay guud ahaantiisa annaga waxaa naga waafaqsanaa qodobka ah in afar iyo tobanka bisha oktoobar isugu imaan doono shir oo dowladda puntland ay aqbashay qodobada kale qodobo waxay iska ahaayeen in shirkii xirnay loojinka ahaa ama daafurta ee shirweynaha soomaaliya ahaa waxaa kaloo laakiin aan helnay in dad kale ay soo saareen warar kale oo
si kooban haddaad iigu qeexdid marka idinku war murtiyeedkan soo baxay ma waxaa leedihiin annagu qeyb kamaanan ahayn haddaad hadalka ii kasaaftid annaga war murtiyeedka haddii sida aan rabta ku hayo uu laba yahayna midka labada u dambeeyey ra-isul wasaaraha soomaaliya uu joogay baan qeyb ka nahay waxaana qeyb uga nahay naquseeya in aan ka soo qeybgalayno bishii oktoobar afar iyo tobankeeda shirka ku qoran waxa kale oo tiknikalkana waqtigaas laga wada hadli doono wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan oo ku magac dheer cabdiraxmaan sate oo ka mid ahaa ergadii kulankaas ka qayb gashay ayaa soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay shirkaas koonfur galbeed soomaaliya ahaan warmurtiyeedka aad baan usoo dhaweynay maadaama si official ah mise kuga qayb galnay qaabka warmurtiyeedka loo soo saaray iyo qaabka shirka uu u socday intaba si wanaagsan ayaan ugu qanacsanay sidoo kalena wasiirka warfaafinta iyo hiddaha ee galmudug maxamuud aadan cismaan oo isna ergada shirka ka qayb gashay ka mid ahaa ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedka kulankaas ka soo baxay waxaanu aragnaa tallaab hore loo qaaday oo loo qaaday xaggii hiigsigii labada kun iyo lix iyo tobanka waa arrin jirta oo madaxdao dhan in la isku afgartay shirkada afurka madasha wadatashiga qaran hanaanka doorashada sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka wax wanaagsan baanu aragnaa dhaqangelintiisa iyo soo bixitaankiisaba haddii a la yidhaha puntland ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay in ay dood badan ka qabto qodobo badan oo dastuuri ah islamarkaana ay shirka hor dhigeen waxayna sheegeen dhinacooda in laga qancin waayey iyaga oo sheegay in markaas wixii ka dambeeyey ay shirka dibadda ka joogeen afhayeenka puntland qur-aan jecel ayaa isagu dood ka muujiyey in maamul goboleedada qaarkood aanay sharciga dalka u yaalla buuxinin waxaan si weydiiyey in uu fasiraad ka bixiyo waxa uula jeedo arrintaasi annagu idaan waanu magacaabin laakiin maslaxa dowladda puntland markay tagtay laba qodob ay diiska soo saartay oo ah midda koowaad in madaxda fadhiga ee soomaalida ay meesha fadhiya ay sharciyo dastuuri ah oo dastuurka soomaaliya ay ku fadhiyaan maadaama soomaaliya ay dastuur ay leedahay hadda aysan ahayn dal bursan qodobkaas dowladda federaalka nagama qancin annaguna waxay kamid a qodobada muhiimka noo ah in qof kasta ama shaksi kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed uu xuquuq u leeyahay oo arkidiisa iyo deegaankiisa oo saabay laakiin uu ku yimaado hanaantii aan samaysanay sistamka ahaa ku qoriyay iyo in wix alaalii horay dowladda puntland aysan uga mid noqon oo miiska saaraa oo qaraalaha xagga la bilaabo maadaama waxaa ku qoran aan hore dowladda puntland qayb uga ahayn dastuur marka aan sidii loo qoranayay iyo
dastuurka ama shuruucda say qorayso waxa awood u leh inay go-aamiyaan maamulkaasi inuu shuruudihii buuxiye inaanu buuxin waa guddida xuduudaha oo ku dhawaaqi kara iyagaa awoodu leh markaad shuruucda eegtid aqoonsiga ama inaa idinku tidhaahdaan waxa ciddii aan shuruudaa buuxini miiska ma soo fadhiisan karto taa qudheed miyaan ahayn idinka qudhina sharci ka tallaabsanaysaan ama gacanta ku qaadanaysaan maya anagu waxaan taagannahay dastuurka federaalka soomaaliya waxaa ku qornay dowladda puntland ilaalinaysaa cid gaara iyo qoys gaara iyo qof gaaro ay gaar u taargetgaranaysaa nootinaankanisa ma jiro doodayadana waxa weeye anagu wakiil kaban yihiin ummadda soomaaliyeed waxyaalaha iyagu ka cabanayaan iyo xalintooda lakin waxaana wakiilkana inaan ilaashano shuruucdii aan ku heshiinay aan shalay wada dhiganada aan qaybta ka ahay shuruucdaasna waxaa koob ka ah dastuurka federaalka soomaaliya oo qoraya dhammaan habka loo marayo dhismaha maamul goboleedyada iyo dhismaha hanaan dowlad federaalka soomaaliyeed isaga ayaan ku taagnaaynaa waxaan u sheegna weli u cadeyna inay cunayso oo meesha ka baxayso fiditaanka soomaaliya oo dhan haddii dastuurkii iyo dasaatiirkii iyo wixii iyo qodobadii la isku ogaa laga khilaafsado weli puntland way ku adagtay wadaadiyana waayo fiditaanka ummadda soomaaliyeed iyo puntland waa wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cismaan ayaan isna hordhigay sida uu arko doodda odhanaysa in maamulkoodu aanu buuxinin shuruudihii dastuurka iyo dhinacooda sida ay sharciga u waafaqsan yihiin waxaa lagu qoslo waaya arrintaasi horta marka hore waxaan ku sheegayaa sharciyadda dowlad goboleedyadu ay ku dhismayaan ilaalinteeda mid puntland kaliya u xil saaran tahay maaha nidaam bay ku dhismeen sida aad ka garanayso galmudug iyo galmudug waxa weyaan mudug iyo galguduud dastuurkuna wuxuu qabaa laba gobol iyo wax ka badanba inay noqon karaan waxaan ka hadlaynaana waa midug iyo galguduud wax farsamo hoosaada oo puntland ay gaar ugu xil saaran tahay ama involved ku noqon kartana ma jirto arrimahaasina commishono heer qarana ayaa leh laakiin cid walba waxay xor u tahay inay aragtideeda isku soo bandhigato haddii aragtidu intaas ay la dhaafi weyday kolle beesha caalamka iyo dowladda federaalka hadda galmudug uma taagna inay aqoonsi ka hesho puntland uma taagna isuguna kaa maaha waxay tahay markaan isu nimaado inaan ka hadalno masiir umadeed iyo dan qaran laakiin wasiir arrintaasi ma timi golaha oo kale doodaas ama puntland ha keenta ama cid kale ha keentee in su-aal la geliyey maamul goboleedyada qudhooda qaarkood oo arrintaa doodu marna miiska ma timi
iska hor imaatinku ma aqoonsanin oo waxba la dhamayn mayno haddii ay timid macno weyn ma samaynayso waayo aqbalaadii ka horeysa ee jirta la fadhiisan mayno shirkana iman mayno goor horey u lahayd laakiin haddii shirka la yimid ajendihii la galay ee qaab walba loo dhex galay ee communitigii lasoo saarayay in badan la qoray ma aqoonsani dee taa waxaan garan kara ma aha waa dadka qalbigooda kuma jirno laakiin waxa muuqda banaanka un baan qiimeyn karnaa marka idinku laba gobol baa isu aragtaan oo dhammaystiran oo sharciyaddii waafaqsan inaad tihiin dhinaciina markaynu doodda eegno isuma aragne waanu nahay mudug iyo galguduud baan nahay laakiin mudug oo kale miyaan qayb ka mida puntland oo kale dhinacaas oo kale aanay puntland dastuurkeeda ku jirin waxaa lasiilowsiinayaa marka waxaa barbar socda guddiga xuduudaha qaranka commishinka xuduudaha qaranka ee madaxa banaan ayaa jira oo frameworka gobolada oo xuduudaha ay yeelanayaan iyo sida reformka uu noqonayo axdi kale ayaa qeexaya meel kale shaqadooda ay ka socotaa marka waxaan isleyn in madaxa laysu suro maaha dhinacyada ayaa ku heshiiyey in la dhiso madal kulmisa madaxda federaalka madaxda dowlad goboleedyada wakiilo ka socda baarlamaanka federaalka dowlad goboleedyada xubno matelaya gobolada aan lahayn dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ayaan weydiiyey tallaabada xigta ee la qaadi doono
dabcan sida aad hadda aada sheegaysid shirkan maanta la qabtay oo shalay soo soo afmeermay waxaa muhiimadiisu ahay waxaa horta tixraac u ahaa shirkii la qabtay sagaal labaatankii ilaa soddonkii bishii julaay laba kun shan iyo tobanka waxyaabihii xilligaasi la isku raacay ayadoo la tix raacayo ayaa maaragtay shirkani uu yahay shirkii ugu horreeyey daafurka ahaa ee maaragtay ku saabsanaa wadatashi heer qaran ah oo soomaaliya hogaaminayso oo laba kun toban iyo lixdana loogu gudi doono gudi waxaana jiri doona tilaabo kugu horeeya la qaadi doono waa bisha soo socota waxaa jiri doona shirar noocan oo kale ah oo dhici doona november saas oo kale shirar kale shir kale ayaa dhici doona dhammaan shirarkaasi waxaa lagu looga wada hadli doonaa waxyaabihii maanta waxyaabihii shir murti warmurtiidkani maanta shirkii shalay lasoo lagu soo saaray muhiimadiisana waxa waaye ilaa iyo bishii janaayo laba kun toban iyo lixda wixii soo baxa oo maaragtay shirarkaasi kasoo baxa ay hay-adaha federaalka iyo hay-adaha federaalka ee khuseeya arrintaasi ay ay sharci kasoo saari doonaan si maaragtay hanaankaasi u noqdo hanaan rasmi ah oo loogu gudbi doono doorashooyinka two thousand sixteenka insha allah haddii ilaahay idmo wixii kulanadaas ka soo baxa ayaa madashu isku raaci doontaa hanaanka ugu habboon ee ka soo baxay kulamadii wadatashiga ahaa ee sidii dalka doorasha uga dhici lahayd sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa kaloo madaxdu isla meeldhigayaan in hanaanka doorasho ee la isku raaco ay hay-adaha federaalka ee ay khusayso sharci ku meel marin doonaan ugu dambayn bisha januari ee sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington